asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatuhu barqa wanaagsan oo wacan dhegaystayaal kulligiinba meel walba oo aad joogtaan iyo si walba ood inoo dhegaysanaysaan halkani waa star f m codka gobolka waqooyi bari ku soo dhowaada barnaamijkii markaasi ama barnaamij gaar ah oo markaasi maanta horudhaca aan ku soo qaadanayno kuna wareysanayno saraakiil ka tirsan guddiga ganacsatada xaafadda islii oo maanta marti inoogu ah su-aalo fara badan oo kala duwan oo qodobkani ku aadanna aynu wax ka weydiin doonno inta aynu hawada ku guda jirno waxaan markaasi su-aalahani ay noqon doonaan kuwo horudhaca oo barnaamijkani wuxuu noqon doonaa mid aa si toddobaadla ah u maqli doontaan waxaadna dhegaysan doontaan maalin walba oo isniina marka laga reebo maanta oo si horudhaca markaasi aynu saraakiisha su-aalo fara badan oo kala duwan oo qodobkani aynu ama waxyaabihii markaasi aas-aaska u ah aynu ku weydiin doonno inta kale waxaad ku maqli doontaan barnaamijka barqanimo ee madasha star ee maalin walba oo isniin ah oo markaasi noqon doona barnaamij gaara oo ay taabogeliyeen guddiga ganacsatada xaafadda islii waa maalin markaasi arbacaa taariikhdu waxay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha lixaad sanadka laba kun iyo saddex iyo labaatan intaan hawada ku guda jirno anigoo yuusuf gaasa idiin xidhiidhin doona ee soo dhowaada ikhyaaray mar kale ayaan idin leeyahay mar kale isku soo noqosho wacan oo wanaagsan star f m codka gobolka waqooyi bari ayaad degeysanaysaan mowjadaha kala duduwan stana waad inagala jaan qaadaysaan markan waxaynu u gudbaynaa stuudiyaha labaad ee idaacadda star f m oo markaasi ay marti markaasi qiimi badan ku sugan tahay iyaga ayaan fursad u siinaynaa dhegaystayaasheenna hawada inagala jaan qaaday ee dhegta inoo raaricinaya in ay isbaraan oy isu sheegaan magacyadooda xilalka ay hayaan ay ku magacaaban yihiin intaba soo dhowaada waa ku faraxsannaha inaad nala joogto waan idinku soo dhaweynaya ugu horreyn idaacadda star f m waa mahadsantihiin star f m iyo dhegeystayaasha dhammaantood iyo wakhtiga fursadda aadna siiseen magacaygu waxaa weeyaan waa cumar ibraahim xuseen xogeyaha guud ee guddiga ganacsatada iyo waxaa ila fadhiya walaalkay c o-ga isagaa kolley sheegi doono wakhtigiisi marka barnaamijkan waxaan ugu talagalnay in maarata bulshada soomaalida iyo khaasatan dadka islii ka ganacsada inay maarata ay bartaan guddiga ganacsatada islii business district association waxay qabato siday u shaqayso iyo xilligay soo bilaabatay waxyaalahaas inaan ku gorfayno oon dadkana fahansiino wixii su-aale ay dadweynaha qabaanna aan maarata aan ka kaafino ayaan ugu talagalnay waxaan mar labaad haddana soo u mahad celinayaa star f m iyo maamulkeedii iyo waktiga fursadda qaaliga ayna siiyeen maalin kasta isniina maarata waktiga ku yeelano star f m ayna siiyeen aadaan mahad gooni ugu celinaynaa dadweynahana waxaan leeyahay soo dhowaada wax ka bartaa islee business disk association waa tahay aad baa u mahadsan tahay cumar waa kuu mahad celinaynaa aan dhanka bidixda markaasi u wareegno aynu fursadda siino inuu isaguna markaasi isbaro dhegeystayaasha hawada inagala jaan qaada si ay iyaguna ay u gartaan ama u fahmaan ehe soo dhowow adigana markaasi dhegeystayaasha hawada inagala jaan qaada markaaga fursaddaan kuu siina inaad isbarto oo waala salaaman tihiin dadkana dhegaysanaa star f m maamulaheeda oo nala jira dhammaan waa wala salaamantihiin salaan ka bacdi aniga waxaa layidhahaa maxamed aadan cusmaan maxamed meero waxaan ahay madaxda fulinta ee isli business community xafiiska u joogo marka insha allah arrimaha maantaan u joogno waxaa waaye dadweynaha khaasatan dadka ganacsatada inay fahmaan waxaan u hayno shaqaday hayso isli business community waa urur waqti hore la aas-aasay kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo sideedii meelahaas baa la aas-aasay intaas buu soo jiray marka ilaa haddadan hooshi meeshii joogto maxamed aad baa u mahadsantahay su-aalahaasi waa u tegi doonaa oo markaasi si tartiib tartiiba ayaynu halhal u booqan doonaa wakhtigii la aasaasay guddiga ganacsatada xaafadda islii waxyaabaha ay qabtaan shaqooyinkooda waxyaaba fara badan oo ka mid a dhegeystayaashana fursad ayaan siin doonaa qaybaha dambe si araahdooda iyo fikradooda kala duwan iyo su-aalaha ay qabaan ay idiin soo weydiiyaan idiinlana wadaagaan aad baad u mahadsantihiin waa markaasi intaasi horudhaca ee isbarashada aynu intaasi uga soo gudubno ugu horeyn markaasi goorma ayaa la aasaasay guddiga ganacsatada xaafadda islii bismillahi raxmaan raxiim guddiga ganacsatada waxaa la is-aasay kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii waxaa as-aasay baahi markay timaaday oo ganacsiga xilliga soomaaliya ay soo burburtay gaariza lodge meel la yihahda ayay ka bilaabatay ganacsiga markaas oo la dhihi jiray meel lojin baa ahayd lojinkiibaa waxaa loo rogayay meel ganacsi habeenkina sariir ahayd maalintana meel ganacsi bay ahayd qorshihii iyo dadkii soomaalida xaggaas ka timid iyo soomaalida halkan joogta markay isbahaysteen oo ganacsi meeshaan fursado badan ay ka muuqdeen ayaa waxay isu bedeshay meel ganacsi ay noqotay xaafadda xaafad degaan bay ahayd xaafad ganacsi ayay isu bedeshay xilligaas markay bilaabatay kadib sagaashankii sagaashan iyo kowdii sagaashan iyo labadii hooshii ay bilaabatay ganacsi uu furfurmay dadka ay dhaheen qaxootinimadii intay ka baxeen iyo ganacsi ay ku fursado ay arkeen dibadaha in wax laga keena ay bilaabatay ayaa waxaa la yidhi marka hadda guddi ganacsi baan u baahannahay guddi ganacsiga marka waxaa waxaa maarata maxamed yuusuf xaaji allah iraxma iyo tiim iyo dadka dowladda ku jira iyo odayaashii waaweynaa ayaa usu yimid qaarkood oo ay badankooda ay dhinteen allah iraxma jannada allah ka waraabiyo iyo ayaa markaasa waxay usu imaadeen waxay dhaheen baahiba ayaan guddi ganacsi in la sameeyo sababtoo ah dadkao dhan lama hadli karo dowlad hadday dan ka leedahay guddi xaafadda dadkao dhan inta isu yeerto hal mar lama hadli karto marka guddi oo xiriirina dowladda iyo ganacsatada u dhexeeyo hadday imaato amni darra dadka maarata ay kala hadlaan hadday timaado maarata ganacsigooda in la fargeliyo in cod hal cod oo ay ku midaysan yihiin inay samaystaan codkaas ay ku midaysan yihiin ayaa xilligaas la sameeyey odayaal badan ayaa isu yimid xilligaas ay sameeyeen wixii marka kun sagaal boqol sagaashan sideedii baa marka ay bilaabatay ninety eightkii xilligaasaa marka guddiga la bilaabay guddigii waaga la bilaabay ilaa hadda hooshii maalintaas loo bilaabay ilaa ayuu hadda hayaa in shaqadiisii dadka ganacsatada dantoodii guud inay ka shaqeeyaan hadday tahay nadaafad hadday tahay amni hadday tahay maarata dowladda isku xirka hadday tahay dowladda hadda tusaale ahaan kun sagaal labada kun iyo tobankii waxaa yimid dowlad la yidhahda county constitutionka cusub markii la meel mariyey countiga iyo dowla iyo guddiga ganacsi inay isku xirmaan waxyaalahaas dhan ayaa hooshooda ay tahay wax badanna waa qabteen wax badanna waa u dhiman yihiin baahi bini'aadanimaba dhammaataba laakiin wax badan guddigaas waagi u asaasmay inta ilaa xad wax badana u toosay wax badana u hagaagay xaafadda waad aragtaa bilicdeedii dhismaheedii maalgashigeedii soomaali dhan meel kasta qaaradaha shanta qaaradu meeshay joogaan meeshay maalgashi ku samaysteen halkaan ay noqotay marka taas waxaa usu keentay dadkan guddiga jiro amniga jiro dadkii wada shaqaynta dhexdoodii ganacsatadii oo meel kasta maalgashi ku samaysanaysa marka hooshaas ayaa maarata xilligaasaa la bilaabay wixii loo bilaabayna waxyaalahaas hadda aan ka tartaabtay ayaa ka mid ah hooshiina saasaan ku wadnaa marka waa tahay aad baa u maanta marka waxaan u wareegi markaasi maxamed cismaan waa maxamed aadan cismaan maxamedow waxaad kasoo laga soo sheekeeyay waxyaabo fara badan oo tiro badan oo sharaxaadii waqtigii la aas-aasay ayuu markaasi cumar inoo soo sharaxay bal waxyaabaha ugu waaweyn ee aad isleedahay ganacsatada xaafadda islii waa ay ka faa'iideen aas-aaskii guddigana markaasi waxay u noqotay faa'iido ay helaan oo ay iyagu gacanta midig ku qabsadaan oo isleeda tan iyo maanta waxyaabahaasi ayaa lagu guulaystay oo hirgalay maxaad inooga sheegi kartaa hal iyo laba iyo saddex horta waxaan jeclahay in dadkana dhegeysanaa ay ogaadaan xafiiskaayna meesha ku yeela si fiican xafiiskaayna wuxuu ku yeelaa yare balansa second floor qolka ugu horeeya oo marka ay ku qoran tahay slee business community xafiiskaasa laga maamulaa marka arrimaha ganacsiga xafiiska waxaa yeela complain register ba hala yidhaha ama diiwaangelista cabashada dadka marka memberska ah badi hadda cabasho ay jirto oo ay ka cabanayeen arrimaha howkaaska hadda ay ka cabanayeen arrimada wasaaqda hadda ay ka cabanayeen booliista marka rejistadaasaa furan waa la qorayaa oo markii la qoro markaanayta arrintiina waa daba kacaynaa waa xalinaynaa markii la xaliyay kadamba haddana waxaan qabnaa feedback wax la yidhi oo la ogeysiinaya qabkii seeqadii sidii loo qabtay ama arrintii idaa sidii loo xog uu helayo oo xog u helaya midda kale waxaa waaye waa xiriiriis hadda shaksi shaksi waa businesska laakiin shaksiga iyo dowladda ma wada xiriiri karaan marka guddiga anayta wuxuu samaynayaa ayaka iyo dowladda u dhexeeya isku xidha isku xidha marka arrimo badan oo shaksiga qabsada ayaa lagu fuliyaa xafiiska waxaa ka mid ah haddana la raba ma aragtay dowladda in lala xiriiro waa waddadii loo marayay dowladda midda kale waxaa waaye sidii walaalka uu sheegay dowladdan hoose oo hadda dhisantay xiriir weyn baan laleedahay shiriir badan baa usbuucan ay tanoo socdo waxaa la yidhaha r r i rapid response initiative oo looga talagalay sidii magaaladan lagu hagaajin lahay oo islii ay u noqon lahayd sidii xaafadaha kale oo kaleta meel meel safe ah oo nabadgelyo wanaagan ay taalo meel ma aragtay dadka ay jaamkan iyo wala arrimahan hadda ka jira ay ka yaraani karaan aad iyo aad dadka ganacsada oo maaragta wax gadan raba ay ay- ay imaadaan marka waxyaalahaasay si u wada shaqayn lahayn marka waxaan u malaynaa waxyaalo badan oo dadka insha allah ganacsiyaalka naftooda u yeeri doonaa ay sheegi doonaan usbuucyaalkan soo socda ayaa laga ogaanaya wax loo qabtay inay sax yahaayeen iyo inay wax qalad ahayn marka waxaad su-aasheedii aan dib ugu laabto marka balle inooga waran intaasoo dhaca marka laga yimaado tan iyo markii la sameeyey guddigani waxyaabaha aad isleedahay dadka ganacsatada ee xaafadani ku nool waa ay ka faa'iideen oo waxay noqotay wax ay markaasi maanta gacanta midig ku haystaan maxaad inooga sheegi kartaa ani horta waxaan ahay dadkii aas-aasay guddigaanan ka mid ahay si fiican xilligii laga aas-aasayay weli shaqada hadda aan haya ayaan tahay kabacdi waxaan u wareegay eh, moolka hadda magaalada weyn ku yaal oo la yidhaahaa jamiica mool dhawaad xitaa muddo aan ka shaqeeyey si fiican kabacdi waxaan u wareegay eh, countiga mandheera oon ka ahay c e o toban sano waa tahay hadda markay soo noqdeen waxaan arkay hawshii inay meeshan ugu tagay weli taagantah oo u baahan tahay in hore loo wada waa tahay marka shaqada iidaadaan kusoo noqday Eh, waxyaalaha markaanayta aan taaban karo dadka ah, la qabtay waxaa ka mid ah beri dhawaate iftaar baan samaynay oo madaxweynaha iyo madaxda wadanka ay kasoo qayb galeen aad iyo aad marka guddigan baa sameeyey si fiican haddaa guddigaan ahayn ti idah lama helan shaksi ma samayni kara aha marka wala jirkayna iyo is-imaadkayna ayaa midda koowaad ah midda labaad waxaa waaye eh, isku codannahne haddii maaragtay soomaali waa garanaysaa ee qabiil qabiil iyo wax badan baa ka dhexeeya midkan ayaa baabi'ina marka soomaali waxay ku kala tegi lahaa soomaali waxaa isku haya marka ganacsigooda haya bulshada hataa waa hawaye guddigan si fiican marka guddigan haddaad meesha ka baxa uma maleeya hataa xiriirkaasayta dowladdii annaka naga dhexeeya in la heli lahay marka waa arrin in lo- mus- dadka idaale u baahan yihiin oo lagu faa'iiday oo la raba in laga qabto markiiba arrintaa la asaasay waxa loo asaasay ka mid waxaa ay ahayd booliista toban toban labaatan labaatana dadka laiskugu soo xiri jira suuq ay ahayd waa tahay meeshan islihi suuq weyn oo dadka laga ganacsanaya aha ayaa ka furnaay waa tahay laakiin maanta adiga naftaada waa degan tahay maxaad ka aragtaa waa tahay xiriirka inuu hagaagay xiriirka hagaagayna waxaan aaminsanahay inay tahay isli business community wixii ka dambeeyey oo xiriirka booliiska iyo annaka ee naga dhexeeya Eh, waxaa jira community policy in wax la yidhaah aad iyo aad oo noo furno oo annaka iyo booliista xiriirkayna iyo waxyaala hagaajinahay marka howlahaasay taa inaan ku guulaysanay ay ila tahay iyo wax ka badan marka xaafadda complainkaasayta markii noola keena arrimaha biyaha markii noola keena arrimaha booliiska dadka dhibaya markii noola keena kanjowga dadka dhibaysa waxyaalahaas kulli waa ka xalinaa waa in laga soo xalina jiri marka faa'iidayaalka ay ka mid tahay waa tahay aad baa u mahadsantahay waxyaabo fara badan oo tiro badan oo kala duwan baad ka dhawaajisay oo dadka markaasi loo qabto een, ganacsatada ee xaafaddan isliya een, markaad meelaha qaarkood ee ganacsiyada xaafadda isliya aad eegto waa meesha markaasi wadamada east africa markii la yidhahdo waa meesha ganacsiga ugu weyn waa xarunta ganacsi Een, dhaqaalo badanna dowladda dhexena waa ka soo galaa een, iyo tan ismaamulka nairobi intaba idinkii marka dhaqaalahaasi tirada badan ee soo gala dadkii ganacsatada ahaa markaasi ma ku dhiirigelisaan waxyaabo fara badan in dadkii ganacsiga xataa mararka qaar tababaro la siiyo maskaxdoodii kor loo qaado dadkii ay fahmaan sida markaasi isku xirnaan idinka dhexdiina ah ee loo samayn lahaa aad xafiiskana ugu soo dhiirigelin lahaydeen inay yimaadaan ku dhiiran lahaayeen si loogu shaqeeyo oo waxyaabaha ay cabashooyinka ay qabaanna loo qaban lahaa waxyaabaha markaasi talooyinka wax ku oolka isleeyahay waxbay ku samayn karaanna loo siin lahaa aad baa u mahadsan tahay horta si aas ku noqoto xubnaha eh, business communitygaas ugu Aha.
tirsanaata waa inaad ganacsi leedahay si fiican Eh, waxaa ka mid eh, mul- mulkiilayaasha mo- moolalka mulkiilayaasha moolalka ayaga waxaa waaye members way si fiican waxaa kaloo jira eh, jumlayaasha dadka maaragta holseelada ah waxaa kaloo jira muli mulkiyaasha eh, ganacsiga yaryar iyo kuwa kaagooga iyo wax walba dadkan kulli markaanayta members bay ka yihiin eh, xuman bay ka yihiin guddiga guddiga Eh, markaanayta su'aashaada haddaan ku noqdo annaga waxaan samaynay waxaa waaye wala xiriirkaasayta oo dadkaasayta memberska ka ah ayaan aad iyo aad aan us- shaqulkayna ah si fiican Eh, midda kalena waxaa waaye nin shaksi ah oo iska socda member ma aha waa tahay waa inaad ganacsi leedahay waa tahay ganacsigaas haddaad leedahay markaanayta laasim waa markaanayta member waa noqoni kartaa Eh, waxaadna iskala baxaysaa lacag yar oo shan shan boqol eh, bishii aad iskala baxaysaa sax Eh, marka waa lix kun oo shilin meelaha sayid sanadkii marka waa inay markaas ka diiwaangelisan tahay xafiiska si adigana maaragta arrimahaada qaaska ahay iyo wixii jamcanka ahay as ugu wargasha laakiin aniga waxaan qabaa arrintan aad iyo aada looga faa'iidaystay marka anay dadkana waan kuu sheegi doonaa insha allah waa tahay aad baa u mahadsan doon tahay waxaan u gudbi doonaa markaasi n oo aynu fursadda markiisa siin doonaa cumar ibraahim xuseen xogayaha cumarow waad maqlaysa waxyaabo fara badan oo kala duwan buu kasoo dhawaajiyey maxamed aadan cismaan adiga marka aynu dib ugu soo laabanno ganacsatada xaafadda islee sidaa ka dhawaajisay waa lafdhabarta iyo halbowlaha waxayna isku xidhaa waxyaabo fara badan marka haddii marka qofka ganacsatadaha uu kusoo biiro guddigani faa'iidada uu helayo maxaa ka mid faa'iidadu helaya bismillah waxaa ka mid ah horta qofka bini aadanka wuxuu ku fiican yahay adduunka waxaa waa markay isku xiran yihiin isku xirnaashaha ay dadku isku xiran yihiin wax badan bini aadan xoog ku leeyahay si fiican midnimada ayaa wax walba wax lagu heli karaa waxaan leeyahay horta adduunka waad ogtahay waddankaana degannahay iyo meel kastaba adduunka dadka markay isku xiran yihiin ay guddiyo leeyihiin ay maamulo leeyihiin ayay dadka la xisaabtami karaan si fiican marka qofka shaksiga wuxuusan heli karin Aad iyo amasuusan qabsan karin amase codkiisuusan gaari karin meeshaas ayuu gaarayaa markuu kusoo biiray guddiga sababtoo dhibaatada loo geysto annaga haddii wax naloo soo sheego ciladaasi ciladaasi xaafadda ka jirta la yidhahdo waxaan u qaadanaa waxaan gaarsinaa eh, laanta ku shaqale shaqadaas Waa hadday tahay dowladda hoose hadday tahay dowladda sare amni darre hadday tahay shaqooyinkana waad ogtahay constitutionka waxay dowladda sare qabato iyo waxay dowladda hoose qabataa jira waxaa kale sii jira dad lasoo doortay oo annaga aan ku xirannahay waa xildhibaanaan leenahay oo soomaali ah Eh, taas waxay ka mid tahay faa'iidooyinka la gaaray ee in la- soomaalida iyo isku xirnaanshada laga gaaray ay ka mid tahay inaan haysanno eh, intaasoo s- to- toban toban iyo shan sano ku dhowaad Si fiican.
ama siddeed iyo toban sano ku dhowaad xildhibaan soomaali halkaan oo ka yimid waa tahay taas waxay noo waxay ku timid midnimada annaga si fiican waxaa kale aan ku helnay m c l oo soomaali ah aad iyo aad waxaa kale aan ku helnay xataa dowladdu waxay noo aqoonsaday inaan c s oo Wasiirro inaad ka wasiirro aan dhexasho.
ka helno waxaas dhan waxaan ku heli karnaa waxaan ku helnay isku xirnaashada iyo maarata ganacsiga annaga iyo xoogga annaga adduunka laba be dad waxaa waxaa dad lagu xisaaba tirada dadka aad iyo aad iyo ganac iyo dhaqaalaha waa tahay marka annaga tirada annaga iyo dhaqaalaha annaga dowladdanaan kula xisaabtanaa dowladda hoosaan kula xisaabtana tan saraan kula xisaabtamaa mana la- laskama hindhatiri karo gana- ganacsiga ay ku leedahay soomaalida nairobi amase islii marka waxyaalaha qofka haddii shaksiga ah uu kusoo biiro uu ka faa'iidaya horta wuxuusan keligiis heli karin uu helayaa number labo eh, codkiisaa meel fog gaaraya number saddex eh, ganacsatada oo memberka oo hadduu intu ka mid yahay eh, b- hadday wax ku dhacaan annaga uma qaadan shaksi uma qaadan Waa hal ta- dhiba- dhibaatada soo gaartaan u taagnaa u taagnaa oo u istaagaynaa wax baan kala qabanaynaa wixii uu dhibaatadu noo soo sheegtaan wax ka qabanaynaa waxaa ka mid ah dhibaatada haddaan hal dhibaato xallino si fiican dad badan oo isaga oon codka annaga oon soo annaga na soo gaari karin ayaan dhibaatadaas oo kala qaba ayaan xallinaynaa Si fiican.
marka annaga waxaan leenahay halkii shaqso nagu soo biiro oo member ka noqdo memberkana waxaad ugu noqonaysaa dantaada guud danta shaksiga nin kasta waa ku filan yahay waa tahay ninka qofka baniaadanka wixiisa shaksiga qof loo tilmaamay ma laha ganacsiga nooca uu samaynayo wuxuu samaynayo wixii dowladda amase sharciga waafaqsan oo constitutionka waddanka u yaallo waafaqsan ayuu ka ganacsan karaa waa tahay annaga taas oo saan ha u ganacsana meeshaas ha ka ganacsana ma lihin laakiin asagoo ganacsanaya ganacsigiisna waafaqsan yahay waddanka iyo sharciga u yaalla ayaan waxaan leenahay eh, dee codkii islee business community hadduu kusoo biiro membership uu lacagtii wixii yarkaas ka bixiyo wixii aan ku qabanno xafiiska running costigiisii eh, shaqadii maarata oo meelaha shirirka aan ku qabanayno waad ogtahay waa siduu walaalkii hadda sheegay Eh, guud- markaan s- madaxweynaha martaqaanay de so- waxaan magacaas iyo sumcaddaas waxaan gaarsanay soomaali meel ay joogto ay ganacsatadeeda iyo Waad.
wax weynba ayay ka dhibtay yacnaha imagekana laga haystay iyo imageka annaga hata dowlad ahaan wax image weyn bay naga naga haystaa dabcan waxaa isu keenteen madax ay ka mid yihiin madaxweynihii dalka madaxweyne ku-xigeenkii dalka en musaliya mudhafa dosi mas-uuliyiin oo markaasi brime kabineetka ahaa en mas-uuliyiintaasoo dhan oo isu keenteen oo hal meela ganacsatadii taa lafteedaaba isweydiin ma sideed ugu dhiirateen intaasoo dhan inaad tagtaan oo xafiisyadaasoo dhan madaxweynihii waddanka madaxweyne ku-xigeenkii mas-uuliya saddexdii mas-uul afartii mas-uul ama shantii mas-uul ee waddanka ugu sarreysay inaad hal meela isugu keentaan codkiina aad gaarsiisaan oo dhahdaan noo imaada ayagiina idin aqbalaan oo idiin yimaadaan Ah, bs- ah, taas waxaan ku ku waxaan ku ay noogu suurta gashay anaga horta waxaan ku xirannahay eh, mas-uulka annaga sare oo aadan barre ducaale Ah, wasiirka Wasiir- difaaca dalka.
wasiirka difaaca dalka aan ku xirannahay barnaamijkaasaan u keensannay isagana waa nala qaatay hadduu nala qaatay marka isagaa noo keenay inuu dadkii aan la kulano madaxweynahan waa aqbalay sababtoo ah eh, maanta guddiga ganacsata islii iyo sida daaraha dhadheer xagga horumarka ay ka gaareen mado- nairobi meel kastaba ay real estate meesha ay ka gaareen waa waa dad la yaqaano oo la aqoonsan yahay in waddankan ay shaqo abuur u sameeyaan dad badan shaqo abuur siiyaan ee, canshuur badan ay waddanka soo geliyaan ee, waxaas dhanaa la ogyahay marka waxaan dhahnay asa- annagoo u marayna wasiirka aadan barre ducaale ee, wasiirka gaashaandhigga ayaan u- u marnay isagana ra'yigaan u keenay ra'yiguu nala qaatay hadda intaas marka ma- madaxweynaha naftiisana waa ka qartay waa ogtahay adiga wixii meesha ka dhacay aad iyo aad wuxuu yidhi waa wixii hataa mudaharaadkii meesha soo maray ka raalli ahaada waa mas-uuliyadda annaga Dabcan.
wixii cibaado dhibaato meesha in ka gaarayna waa khaladka annaga ka raalli ahaadun yidhi shaqada haysiin waa ognahay ga- waxaad ku biirisaan ekonomiga waad ognahay waa ish- wixii aad u baahan tihiin xafiiska annaga afar iyo labaatan soo idiin furin imaada marka waxyaalahaas dhan waxaan ku gaarnay isku xirnaashada bani aadan shaksiga intaas kuma gaari karo marka waxaan leenahay dadka soomaalida iyo ganacsatada islii iyo inay isku xirnaadaan meel kasta ay joogaanna midnimada ayaa meel lagu gaaraa aad iyo aad inaan maarata midnimadaas xoojino horumarkaas xafiiskan waa xafiis maarata weligiisu jiri doonaa sababto waxaa la yidhahdaa the office is permanent the staff is not permanent waa dadku- tahay waa dadku dabcan xafiisku waa wax joogta mar walba joogaya laakiin shaqaaluhu wax joogaya wax joogay maaha waa la isma bedeli waa la isku bedelay dadka Eh.
qaar baa aakhire aaday qaar baa iska dhimanay qaar baa saas yani laakiin xafiiskaas waa jooga marka mar walba waxaan leenahay shaksiga xafiiska jooga adiga muhiim ah inaad midnimadaas ku jirto dalladaas aad ku hoos jirto oo maarata horumarkaas xaafadda aad wax ku biirisid ood wax ku- hataa wax ku biirin kalima taageerada hataa aad taageeraysid hadda guddigan dowlad ma aha Aad iyo aad.
sax way dowladdan la shaqaynaa wax walbana hal maalin kuma qaban karaan Si fiican.
nin baa markaad wadada socoto wuxuu le war maxaa haysin uu ku leey war waxaan hayna hal meel istaag laguma sheegi si karo fiican Eh, waxaan hadda cidcaddaan u imaanay inay dadka wixii fahmaan Eh.
waxaan qabanno eh, wax weyn waaye isku xirnaanshaha nafteeda midnimadaas nafteeda wax weyn ah Be- haddii qof uu shaqada inuu wax nala qabto rabana annaga waxaan leenahay qof kastaba ra'yigiisa iyo waan soo dhaweynaynaa Si fiican.
haddii wax nala qaban oo volunteer noola shaqaynaynaa waa soo dhaweynaynaa Si fiican.
ra'yigaagii taladaadii mar kasta waa soo dhaweynaynaa marka laakiin waxaan leenahay midnimada isku xirnaanshada aan adkayno aad Taas- iyo aad aad baa u mahadsantay maxamed aadan cismaan ayaan markan u wareegi si aynu u weydiino maxamedow waxa uu ka soo sheekeeyey markaasi cumar een, waxyaabo fara badan oo soo dhacay oo markaasi dhacdooyin ahaayo kala duduwanaa oo ku saabsanaa markaasi idinka ganacsata ahaan in mar walba codkiina la dhegeysto madaxweynihii waddanka markay aad u yeedhaan ee dhahdaan kaale noo imow danbaan kaale anahay arrin baan rabnaa inaan kaada hadalo mas-uuliyiintii dowladda in markiiba si deg dega codsigiinii looga soo jawaabo la idin yimaado la idin soo hor fadhiisto maxaad ka ganacsata ahaan ama islii business community ahaan aad ku kasbateen oo halkaa aad ku gaadheen baa la dhihi karaa
si runtii waxaa arrintaas hayta loo sahlay eh, midnimada ka dhexaysa dadka nairobi degan oo Waa.
ganacsiyaalka ah waa tahay nimankaas waa niman isku xiran niman qalaafaas dhex yeella ma aha markii howlo loo baahadana waa isa imaadaan waa isla fuliyaan marka ismaqalkaasay taa horta ugu muhiimsan iyo madaxdayni oona ismaqlayni madaxdii hadda lasoo doortay oo haddana lala shaqaynaya sida hadda lagu sheegay eh, c s ka aadan ducaale m p ga meesha laga soo daartay yuusuf m c l ka marka wala maqalkaas iyo wala jirkaas haddaad jiro waa unity Waa tahay.
unitygaasaa marka Waa midnimo.
xoogna siisay Aha. Een, suuqyada kale ee suuqyo kale oo ganacsi oo waaweyn baa waddanka ka jira Een, laakiin waxyaabaha aad isleedahay waad oga duwantihiin haddaad tihiin ganacsatada xaafadda islii ama suuqan islii ku yaala waa uu uga duwan yahay suuqyada kale ee waddanka mar walbana isaga ka dhigay inuu nahaado waxa ugu soo horeeya lasoo hadal qaado laga hadlo een, dowladduna ay siiso markaasi mudnaan gaara maxaa ka dhigay oo
horta daqalka ka soo gala islii dowladda waa daqal ugu sarreeya kenya idala waata marka dowladda tii iidaheed bay u aragtaa arrin aada u wanaagsan Waa.
maxaa yeelay dad oo dowladda la shaqaynaya oo wixii dowladdu ku leedahay xaggeeda eh, m- m- eh, bixinayaan ahna canshuur badan la- ka laga helo canshuur badan baa laga helaa ti iidaheed marka waxay keentay annaka iyo dowladda inaan aada isa fahanna dadka ganacsiyaalkana aad ay u mahadsan yihiin oo arrintaas ay- aad bay ugu dadaalaan waa tahay awal waa laqa qabani jiray oo la dhibi jiray oo ma aragtay kaanjooda u imaadi jirtay aad iyo aad laakiin hadda wala hadalka la bilaabo annaka iyo kaanjooda dhexdaayna hadda dad la dhibaa ma jirta ninka bixin waay lacag ayara loo imaada laleeyahay xaq lagugu leeyahay waxaan dowladda kugu leeyahay iska bix waa tahay waana bixiyaan waa tahay marka xiriirkaas ay ta wanaagan oo mididahay waa mid midda labaad meeshaan ay taa populationkeeda horta aad buu u batay waa tirada dadka tirada dadka waa meel la soo degay sidii walaalkay sheegay africa oo idaalay meel kasta iyo adduunka idaalay horta soomaali ka imaatay aad iyo ganacsiga markaanayta si ku hagaagi lahaay dad oo walaalaheen ahoo dadkaanayta maaragtay meelo badan soo mareen ayaa jooga oo meelo kale kasoo fahmeen nidaamka loo ganacsada ganacsiga yay keeneen hadday keeneen marka isku dayashay ku sameeyeen soomaalidu waa isku dadayataa ah maqaayadaha meeshaan ka furan haddaa aragtaa maqaayadaha kale oo meelaha kale ka furan lamase maaha waad Eh, meelaha jiifka waa sidii oo kaleta marka waa dad aad iyo aad u dadaala Eh, waana ku mahadsan yihiin magaca soomaali ay dhiseen magaca soomaali yeedhisa ayay dhiseen Eh, midda kale waxa waaye alaabta meesha laga helo waa alaab kala duwan waxaa looga imaadaa east africa oo idaala iyo wadamo badan baa looga imaadaa waata marka kuwa kale oo hadda aad sheegaysaba hadda meeshan ay ka barbaranahayaan oo waa imaadaan waa ka ganacsadaan sidii ay soomaliland u dhaqmaysaa inay u dhaqmaan ay aad u jecel yihiin laakiin soomalidu waa sarraysaa eh maxaa keenay dad fara badan oo diaspora oo qurba joog oo dibadda ku noolaa in islii iyo markaasi nairobiba ay ka dhigtaan goobta ugu horeysa ee dhaqaalahooda ay geliyaan dib ugu soo celiyaan guryo ka dhistaan ganacsiyo ka samaystaan deegaanada kale ee dadka soomaalidu ay degaana aas leedahay way uga horumarsan tahay oo waxa taas ayaa keentay in dhaqaalahoodii halkan ay ku aaminaan oo ay maalgeliyaan oo maalgashi ay ka samaystaan horta nidaamka ganacsiga waddan kastaba waxaas qabaa dowladda nidaam ay dadka ganacsiga ay u furaan si fiican marka ganacsiga systemkiisa kenya waa aad buu u fudud yahay oo dadka aad baa loo soo dhaweeyaa Si fiican.
dadka investorska la yidhaah oo maalgeliyaal- Maalgashiga sameeya.
maalgashiga samaysta waa lasoo dhaweystaa kenya Eh, dad la fogeeya ma aha waad laakiin wadamaha jiiraanka oo kale oo noo dhowdhow waxaad u malaynaysaa inay sida hadda kenya u horumartay ay u horumarin marka ganacsiyaalka ugu weyn maanta soomaali waay soomaalidana waa is soo jiidataa waad marka ninkii xandaha haysta meeshaan nabadda ay ka jirto wanaagga iska jira oo dhibaato ay ka jirin oo laysankii markuu bo- doono uu heli kara een, la ogol yahay jid baas laysanku ku helaba markaanay ta tiideed baa soo dhaweysay inay maaragtay dad badan oo ganacsatayaal ah ay meeshaan ay ta ay imaadaan oo wax ka ganacsadaan waa tahay n su-aal ay ahayd hordhici markaasi inaan isku weydiin ayaan markaan jeclahay inaan dib ugu laabto n aan weydiiyo markaasi cumar ibraahim xuseen si uu sharaxaad dhinacyo fara badan oo kala duduwana uu inooga siiyo n markaasi cumarow waxaad tihiin markaasi nidaam dhisan oo sida aad kasoo sheekaysay meel loogu soo hagaaga leh habab markaasi waan kasoo sheekayna dabcan dadweynaha intayna dhegaysanaysa waa ka dhargeen sharaxaadan aynu bixinayna ee ku aadan markaasi aasaaskiinii meesha aad kasoo bilaabateen halka aad joogtaan En, marka waxaan jeclahay guddiga ganacsatada islii xubnahooda la door miyaa la doortaa say ku yimaadaan markaasi bal iyadana in ay si dadweynaha aan u fahansiino faham dheeraadana aan ooga helo inaad iyadana bal sharaxaad kooban inaga siiso Eh, horta guddiga waa waa doorasho oo sidii maarata eh, oo cod iyo sidii la saf saf la galay ma aha si fiican waxay leeyihiin dad waxay leeyihiin eh, supreme council la yidhaahdo sax dadkaasaa marka waa- oo shan iyo toban qof camal waaye Eh, eh, shan iyo labaatan qof camal waaye shan iyo labaatankaasa marka wixii oo bani-aadankan hadda annaga mogta uma diyaarsanin inaan hal cod aan sameyno oo intaasoo qof oo saf ay gasho waqtigaas hadda Si fiican.
dhaqaale ahaan looma diyaarsano aad iyo Eh, bulsho ahaanna kaarka iyo yaa codaynaya looma diyaarsan Si fiican.
laakiin waxaan leenahay waxaa oo oo dadka dhan ay isku ogol yihiin Da- guddi isku shan iyo labaatan qof oo supreme ah oo dadka dhan ha iska ma- haddii soomaali la yidhahdo maanta soomaali waxaan ka marneen waa tahay oo four point five iyo Waxyaabo- waxa- ee hadda qa- wixii famil familna Aha.
famil kastana oo- dadka dhan ay iska dhex iska arkayaan dhex arkayaan Aha, marka sidaasay u qaabaysan tahay haddii uu maarata waxaan leenahay marka intaas dhexdooda iska doorto maarata gud- eh, chairman amase gudoomiye gudoomiye ku-xigeen xogeyaha guud ku-xigeenkiisa eh, treasureha ku-xigeenkiisa eh, organizing secretary ku-xigeenkiisa iyo guddiga maarata fulinta guddigaas marka ay leeyihiin member ay leeyihiin haddii qof uu maarata oo tiiraba ay qabsato haddana iyagaa usu imaada waa fadhiistaan yaa noo yaa yaa meeshan mudan oo noo qabanaya wax maarata waxaa la yidhahdaa negotiated democracy ah.
waa tahay dimuqraasiyad oo laisku waafaqsan yahay aha aan maarata aan codayn iyo buuq iyo qayle aan lahayn Aad iyo aad.
waxaa la dhowrayaa meeshan inay noqoto meel siyaasi aanay ahayn oo laisku dhacayo oo ilaan meeshan dhaqaalo la qiibsado waa tahay ma laha oo meeshan ay ka duwanaato kaambeynkii la sameynaya maldheeriya gaaris iyo wajeer ka jira oo kale Aha.
ka duwanaato because meeshan meel dhaqaalo lagu qiibsanayo oo adiga intaasaa kusoo gashay iyo meelshii dhaqaalo badan yaalla Aad iyo aad.
ay bani aadanka jecel yihiin inay maarata tartan iyo waxaas la galaan si fiican marka waxaa waaye eh, waa meel voluntary ah voluntary dadka maarata iska wax u qabso Aad iyo aad.
eh, dadkaanu matal dadka tusaale ahaan haddaan kasoo qaado gudoomiyahanaga waa axmed cabdulaahi sheekh yare waa ninka hantidan oo meeshaan yare business park iskale aad iyo aad nin dhaqaale ka rabo ma aha inuu meeshaan dhaqaale ka sameeyo Si fiican.
laakiin wuxuu waardeynaya dadkaas tiisna waa weerday tiisna waa ku jirtaa in dadka soomaalida ama ummadda oo ganacsatada inuu maarata maamul u hayo oo wixii dhibaato iyaga soo saameynaya mise u- u- u gargaaro oo wax uga qabto marka waa nidaam noocaasa noo dhisan Eh, nidaamkaasna waana ku- waa lagu faa'iiday wax weyn waa lagu gaaray waad ogtahay odayaashii hore usoo qabtay macali ibraahim chairman u ah xasan guuleed chairman usoo ahaa Eh, macalimiina u badneed horta aad iyo aad Da- da- guddoomiyaashaana kulli macalimiina u badnaa aad iyo aad marka waa dad oo dowladda usoo shaqeey wa- way aragna u leh Eh, dowladda macaamilkeeda iyo siday dowladda u shaqeyn jago sarena kasoo gaaray xagga weliba macalimiinta macalimiinta xaggeeda dadkaasaa marka yaa noo mudan arrinkaa noo yeli noogu yeeri war faataxa qaado noo meeshaa noo haay waa tahay wax saa system noocaasaan horta guddiga uu ku shaqeeyaa Aha.
Eh, ilaan guddiga haddii la yidhaahdo waa las dooranayaa iyo waxaasi maba u diyaarsanaba Aha.
dhaqaale ahaan iyo wax marka waa meel voluntary ah dhaqaalo badan lagu samaynaya oo qof kasta dhaqaalahaas uu keligiisa cunaya laleeyahay ma aha hadday waa saa jiri lahayd ama dheera buuqeeda meel fog laga gaari lahaa waa tahay laga maqli lahaa Aha.
marka waxaan leeyahay saasay u qaabaysan tahay qaabkaas unba haddana ay ku socotaa wixii haddii ay maarata waqti kadib oy gaarto in las doorto in dhaqaal ahaana ay dad gaarsiiso doorasho iyo maarata dad eh, yaana matala iyo waxaas hadday gaarto waqtigeeda waa si fiican waa lagu sii socdaa oo eh, soomaaliya waxay leedahay moogtahay dhaqa- maamul dan shaksiya nin kasta ku mashquulsan yahay haddii heerkaas aan gaarno heerka in las doorto waxaas waqtiga adduunka moogta hore uu sii socdaa waxa xilligaas haddii la gaaran waa waqtigeeda laakiin hadda sidaasaan ku salaysannahay aad iyo aad maamulkaasaan ku shaqaynaa waana iskaga dambaynaa waana laisku ayeedsan yahay Aad iyo waxaa laga yaabaa bani aadan moogta haddee boqolkiiba boqol lama noqon Aad iyo qaara waxay dhaheen dadkan iyaga dhexdoodunba dadka uma soo bandhigaan shaqa meesha taale leh shaqaa meesha taale Aha.
dadka- dadka kale uma soo bandhigaan Aha.
hadda haddii dad kasta loo soo bandhigo Aha.
qaar baa ku- qaar baa saan dhihi qaar baa saas lami anitaan eelo tahay taladana way baahi hadday talada baahdana dantii guudaa meesha ka Si baaba'aysa fiican.
marka dantii guud si ay u socoto dadka in laisku haayo laisku qabto eh, shaqadaasna saas lagu wada taasaan maarata aan samey aan ku wadnaa waa tahay aad baa u mahadsantahay weli dhegeystayaal star f m codka gobolka waqooyi bari ayaad inaga dhegeysanaysaan mowjadaha kala duwan ee staana waad inagala jaan qaadaysaan waxaad dhegeysanaysaan barnaamij gaar ah oo markaasi aan kusoo qaadanay maantana aan ooga hadlayno horudhacna ah aanan ku wareysanayno mas-uuliyiin ka tirsan guddiga ganacsatada xaafadda isli ee isli business community qeybaha dambe ee barnaamijka waxaan fursad siin doonaa dhegeystayaasha hawada inagala jaan qaada si ay iyaguna su-aalaha kala duwan ay qabaan ee ku aadan markaasi qodobkani aynu ku qaadaanigan ama mas-uuliyiintani shaqadooda waxyaabaha khuseeya oo keliya inaad soo weydiisaan wax ka baxsan ma ogolaan doono markaasi waxaadna barnaamijkani iga xusuusina inaad dhegeysan doontaan oo aad maqli doontaan isniin walba aadna ku maqli doontaan barnaamijka ganacsiga uuna noqon doona barnaamij gaara oo lagu wareysanayo mas-uuliyiinta markaasi een, guddiga ganacsatada xaafadda islii su-aalaha kala duwan oo maanta ay nala joogaan cumar xuseen iyo sidoo kale maxamed aadan cismaan Een, waan kusii socon doonaa Een, markan waxaan u gudbi doonaa maxamed aadan cismaan oo aan jeclahay in aan su-aashani weydiiyo Een, maxamedow marka aad eegto xaafadda islii ee deegaan baarlamaaneedka kamakunji ee magaalada nairobi Een, marka aad fiiriso dhismayaasha ka dhismaya ganacsiga ka socda ee dhinaca ku dhisan markaasi een, guryaha la dhisayo dabaqyada kala duwan waa ka duwan tahay xaafadaha kaleete ee markaasi magaalada Een, arrintaasi bal marka aad eegto nairobi markaad booqato xaafadaheeda kala duwan ee ku yaala oo laga yaabo wakhtigii hore inay ahaan jirtay meelo ka horeysaba islii haatan waa la dhaadhaafay oo markaasi intii lasoo gaargaaray baa laga hormaray arrintaasi maxaa idiin sahlay oo maxaa keenay oo ayadana bal ka sheekee waa arrin dad fara badan ay isweydiinayaan marka aad dadka wareysata waxay ku leeyihiin soomaalidii markaasi waa waxba waa laga qaban la'yahay islii waa soo dhaafeen backland waa tageen oo waa la wareegeen waa sii socdaan oo mar walba waxay yihiin dad ganacsigoodii meel walba ka samaynaya waxyaabo tiro badan isliina waxaad arkaysaa dhul yar oo hataa aad istaagta inaad waayeyso meel walba markaasi gorgortan ay ku jirto meesha ugu yar ee ah hataa aan guri ka dhisnayn in gorgortan uu socdo oo dad ay ku tartamayaan soomaaliya bal arrimahani ka waran
waa arrin aada iyo aada eh, u jirto warkaas waa war jiro aad iyo aad arrintaa waxaa keentay horta wax la yidhaha demand eh, supply and demand wax la dhahaa jira af ingiriiska Eh, meel wax loo baahan yahay hadday jirto aad iyo aad eh, jiritaanka asaga ahaya ganacsada ay ka faa'iidaystaan aad iyo aad marka waqtiga xaadirka ee waxa socda waxaa waaye guryaha aada loo xiisaynahaya Eh, gurigi la dhisayba markiiba waa buuxsamaya marka su-aashu waxa waaye maxaase ganacsigaadu marka meel kale ugu raadinaysaa maadaama tan ba ay sahlan tahay ba taalla waa tahay marka soomaalidan waxay ku fiican tahay eh, aad bay isa maqashaa oo shirka ahaan ba ay sameeyaan aad iyo dadka hadda dadka kale oo nala degan waxay aad ugu haystaan socodkaanayta soomaalida ay socoto ee horumarkan samaynaysa inay buracbidaad iyo waxyaala macnaha la xiray ka imaado aad iyo aad warkaas been weyn si fiican waxaan waxaa weye xandhada soomaalida ay leedahay oo isku dardarsadeen ay guryaha ku dhisahayaan si fiican waana waa- wadanka kenyana maanta guri la-aan ka jirto oo waa loo baahan yahay in guryahan la helo aad iyo aad marka waxay u faafhayeen oo meel kasta u tagayeen waxaa waaye baahida ka jirta ay dabooli hayaan waa tahay daboolkan ay baahida daboolayaan dowladdana waa ku faraxsan tahay maxaa yeelay guryo ay heli hayaan dadkii ganacsiga aan sii siyaadi haya Eh, tanna waxay u sahlay soomaalida waxaa waaye ismaqalka iyo diinta waa tahay diin waxaan haysanaa oo ilaahay na siiyo nagu niceey ee ismaqal dadka dhexdeeda oo diinta iida ku jiro ay ismaqli karaan waa tahay marka waa is-aaminayeen laakiin eh, dadkan kale isma aamini karaan Waa tahay.
wiil iyo aabihiis aan la is-aaminaynin Waa tahay.
hadda laba ama saddex soomaali oon isgaranayn oo mid iyo meel kale ka imaada mid qubraha ka imaada mid meel kale ka imaada wax isku darsanaya Eh, markiiba waa faafaysa arrinta Waa tahay.
marka waxaan u haystaa arrintaas inay keentay arrinta laakiin iidana challenge wax la yidhaha la-aan ma aha aad iyo aad Challenge- caqabada waa jiraan caqabada waa jira caqabadaha waxaa ka mid eh, in sharciga dowladda si fiican loo raaco dadka guryaha dhisanaha ay sharciga saa'id u raacaan fiican marka waxaad maqlaysaa mar walba wax magacay soomaaliyeed halaynaya waxaa ka mid eh, qofaa guri dhisanahaya qofaa ka soo dhaca oo dhimanaya ma may maqashaa si fiican marka berrina ku kala hadalaas maqlaysaa Si fiican.
marka safety issueska iyo sharciga guryaha lagu dhisaa in saa'id loo raaca soomaalida waa laga yara la'ya Waa tahay.
laakiin dhulka ayakaa dhisahaya maanta marka aniga waxaan ku buurin lahay oo waan u sheegi lahay dadka guryaha dhisa aad baa u mahadsantihiin shaqo fiican baa qabateen Aad iyo aad.
laakiin sharciga wadanka u yeela oo guryaha ku- eh, ku sh- ku shaqada leh in aad loo ilaaliyo taasna ma insha allah waqti ma aragtay nimankaan u yeeri doono guryaha dhiso ay ayaga aad uga hadli doonaan annagana aan ku caawini doono si markaasi looga digtoonaado wax dhibaata inay ka timaado iyo waxba Yes.
En, aan ku siiyo markaasi aan ku wareegno aan siiyo aan u weeciyo fursadda en, cumar ibraahim xuseen cumarow maxaad ku dari lahayd waxaan ku dari lahaa horta maxaa ka dhigaya xaafadda isli iyo soomaalida inay ku faafto meelaha kale ee xaafadda inay kasii gudbaan nairobi meel kasta ay ka meel socdaan.
kaleba kalaleesho iyo westland iyo Westland, heligaam iyo Heligaam, meel kasta.
buckland Horta, bay tagaan waxa waa sida walaalkay maxamed uu sheegay horta waxaa keena is-aaminaada Waa tahay.
eh, dhexdooda ka jirta soomaalida Hada.
soomaalida waxaa waaye dadka waxay leeyihin waa sida walaalkay sheegay dadka waxay leeyihin lacagta burcad badeed lacag sidaas ah lacag saas haa waatu waxay leeyihin intay lacagta ka keeneen Waa horta tahay.
lacagta soomaalida waa lacag sidii ayuutada oo kale ah, labaatan qof wax isku darsada waa tahay labaatan mase soddon qof behind the scene dadka h- oo muuqda oo shaqada qabana waxaa laga yaabaa laba qof inay yihiin Waa tahay.
labadaas qofaa waxaa laleeyahay marka war miyaw ninkaan lacag intuu ka keen Waa war tahay.
lacagtaan lacag lasku soo guray dibadda shanta qaaradood oo soomaali ay de- ay joogtay laska laskaga keenay Waa sheer tahay.
lagu noqday Waa tahay.
oo saas wax lagu qabto tusaale ahaan maraan uh, uga sheekeynay dadkan uh, idaacadahan hadda oo kenya oo ay- aan uga sheekeynaya waxay leeyihiin isaga waxaan ku yeeshteen waxaan ku dhahay annaga gurigan hadduu konton milyan joogo waa tahay toban toban milyana toban qof ay isku darsanaysa Waa tahay.
waa boqol milyan Aad iyo aad.
konton gurigii baa lagu gadanaya qofkiiba toban milyan oo isku darsaday laba qofa howsha qabanaysa kontonkii soo harayna guriga dhismihiisu galaya Waa tahay.
intii la dhisaayana guriga waa iibsamaya Waa tahay.
waa la gadaya Saasaa lagu gadan.
marka saasaa wax lagu qabsadaa marka iyaga waxay leeyihin hadda waa qira- waa qiranayaan haddii waagi hore waxay dhihi jireen lacag intee ka keentay laakiin hadda waxay qiranayaan in arrintaas ay tahay is-aaminaada eh, Iyo in trust- markaasi- eh, trustiga trustiga eh, iyo maarata isku xirnaanshada Si fiican.
ay hoorka heerkaas ku gaareen inay is-aaminaad Inay markaasi is-aamin- tira badan meesha ka Haa.
dhacdo oo kor Teed- isu qaado haa teeda kale Waa.
teeda teeda kale waxaa waye waxaa la yidhahdaa eh, waxaa la yidhahda payment plan ayay soomaalida maarata guryaha markay dhisayaan eh, payment plan waxaa la yidhahda ay samaynayaan laba sano gudaheed maarata in maarata eh, eh, lacagihii tartiib tartiib loo bixiyo waa qorshe markaasi muddo qorshe dheer qorshe muddo dheer laba Soconaya.
sano saddex sano afar sano taasna waxay dhiirigelinaysaa dadka maarata maalgashiga dibadaha jiro inay macagti lacagtooda maarata si tartiib tartiiba usii bixiyaan oo waxay soo shaqaystaanba ay keensadaan taasna marka waxay dhiirigelinaysaa dad badan inay maarata islii ka samaystaan guri degaan ah guri ay kiri ka qaataan Waa tahay.
qofka hadduu gurigan dhamaysto guri kaleu haddana si iibsanaya mid wuu degaya midna wuxuu income generating isla markiiba guriga markuu dhameeyo kiri uu ka helaya Waa tahay.
marka isli marka soomaalida meel kastoo ay ku faafayso hadday halingam tahay hadday Ha- parkland tahay hadday kalaleesho tahay hadday meel kasta tahay systemkii islii laga bilaabay ayaa meel kasta ku faafaya waa tahay dhaqaale ahaanna isu imaatinkaas isku xirnaashadaas is-aaminaadaas iyo jo- maarata joint venture iyo system la yiraahdo eh, aan is- is-aaminaadaas ay wax ku qabsadaan teeda kale kirada hadda waxay dhahaan dadka waxay dhahaan guri islii ka yaala maalin kasta guri cusub aa la dhisaya guriga cusub mar kasta waa buuxa markiiba horu kasii hore baxsan kasii heleysidba bax- maba helaysidba marka waxaa keenaya dadkiina soomaalida kuwii north eastern dadkii inay uso- dadka halkan ay usoo bateen waata dadkii meelaha kale kasoo ka imaadana dibadaha hadday ka imaadana islii ay xarun u tahay waata marka guri kasta isla markiiba client waa diyaar marka waxaa la dhihi karaa meel haddaad hataa falaad ka iibsatid kira uma weynaysid aad iyo aad kiraad ka helaysa isla markii aad iyo marka dadkii waxaa keenaya marka dhaqaalahan inta la ega isku imaanaya nin kastoo meel kasta joogo wuxuu isleey islii baa- islii wax gasho sababtoo ah samayso.
wax ka samayso meel kastoo je- islii haddaa wax ka samaysid ku khasaari maysid waa tahay Ma- marka haddii ku khasaari maysideed is-aaminaadaas iyo systemkaas is-aaminaadaasaan jeclahay inaan wax badan kasii ogaano Sax Een, dad fara badan waxaa jira oo qurbaha ku nool meelo kale markii la dhaho intaad u tagto dad xaggaas ay u tagaan loo sharaxo la dhaho gurigan aan dhisayna halkaa halkaasaan ka samaynaysa haysa. in dhaqaalahoodii ay ku aaminaan dadkii waxaa laga yaaba aqoon durugsan inay ulahayn waxyaabo fara badan markii loo sharaxay qorshihii iyo wixii habkii la tuso in is-aaminaadaas marka soomaalidan xaggee iyadana ka timaaday Is- is- meelaha kale aan ka jirin is-aaminaadda waxay ka timid weliba soomaali dad diin leenahay aad iyo qofka baniaadanka wixii hal qof iyo laba qof waa oo khalad sameeyey waa gooni laakiin boqolkiiba sagaashan dadka waa dad fiican oo nin ganacsanayo inuu horumar gaaro sumcadiisa dhisto ku xisaabtamayo marka qofku wuxuu samaynayaa maadaama nin kasto horta waa soomaali aniga adaanku kasaa kana mid kale uu kasaa saas horta isku dhiibkaas waa Aad iyo aad.
Si- haddii is-aaminaada marka ninkan yaa yaqaan Aad iyo aad.
anaa ya- qof kalaa yaqaan qof kalaa yaqaan sidii ayaa horta is-aaminaada ay ku timaada si fiican qofka marka dhaqaalaha markay isku darsadaan ee qorshihii aa, balaankii baa la samaynay aa, off balaan baa wax lagu iibiyaa qorshihii baa banaanka la keeni qorshihii saiska guriga muddadu dhismi lahaa qarashkii ku bixi lahaa qofka marka wuxuu leeyahay laba sanana in yar in yar usoo bixi tusaale ahaan boqolkiiba soddon ayaad hadda bixinaysaa si fiican sagaashankana sax- within two years aad bixinaysaa Laba Two sano years- gudaheed.
laba sano gudaheed labadii sano marka iska yaryareynaya qofka marka asagoon dareemaynin ayuu guri yeelanayaa si fiican marka taas waxay u siin haddii nin uu ku guulaysto waxaa keenaya mogta haddii qorshe lagu guulaysto qof kasta u gaaraya annaga waxaan nahay dad oo aad u hadla soomaalida aad iyo aad.
informationkana cayoobaan sheer garaynaa Aad iyo aad.
informationkaas isla markii meel fog gaaraya informationka hadduu dad gaaro war anigna waa rabaa qorshahaas ma jira mid kalaa jira mid kale nin kasta saasuu kusoo darsamay marka howshaas waxaan isdhihi karaa howl lagu guulaystay da- wax badan ay soomaalina hantideeda ma arta hanti badan ku yeeshteen dhaqaalo badan ay isku keeneen dadkii oon guri yeelan lahayn guri ku heleen Eh, dadkii investment mase dhaqaalo ka samaysan lahayn ku samaysteen Eh, waxyaalaha kale oo caqabadaha waa jiraan challengiga horta walaalkay maxamed uu ka sheegay challengiga waxaa ka mid ah eh, qof guri wuxuu dhisaya dabaq lix iyo toban dabaq ah qashanka hortiisa yaalla inuu xalliyo wuxuu leeyahay guddi ganacsada aaw waa tahay aaw dowladdii Ah, sax way dowladda waa canshuuruu bixiyaa wax buu leeyahay wax buu ku leeyahay Si fiican.
laakiin waxaa la rabaa nadaafadda inuu qayb ka noqdo qofka uu yidhaahdo ninka anigana tayda waa ka ma- ileen wax nin kasta waxa u jooga waarday waardayga uu yidhaahdo habeenkii meeshan qashin yaa lagu soo daadinayna waarday ka noqo waa tahay ilaali haddii ilaali Eh, lacagtan ku siiye wax baan kugu daraa ilaali marka ninka waxaad arkaysaa guri oo laba saddex milyan oo dollar uu dhisaaya si fiican oo dad badan uu ka gadaya kuwo dibadaha joog kuwo inta joog hortiisii qashinka yaallana oo uu ku bixin karo boqol dollar mise laba boqol oo dollar bishii taasna ma xalinaya Waa tahay.
wuxuu leeyahay guddi ganacsada aaw dadkii aaw dowladdii Waa tahay.
taas xooga waxaan is dhihi lahaa dadka inay wax ka bedelaan waa tahay dadka guryaha dhiso nadaafadda ay ka shaqeeyaan dadka adduunka meelaha kale waxay sameeyaan eh, inay hataa wadada hortooda ah ay dhisaan Si wax ka qabtaan haddii siwej ku halaysan wax ka qabtaan waxaad arkaysaa meel siwej iska daadanaya challengegay ka mid tahay waa tahay qofka dowlad dowlad waxay qorshaysaa waxeeda waa wax la yidhahda qorshe budget ayay ku shaqaysaa Si fiican.
wax oo sidii guriga sidii shaqadaada oo kale mise ganacsigaada soo qaado geli ma ah waa tahay waa in la qorsheeyo qoraal lasoo mariyo baarlamaan lasoo mariyo waxaas lasoo mariyo waa.
sharciyo loo sameeyo.
sharciyo loo sameeyo marka intaas la- aan laga gaarin waxaa la rabaa marka xaafadda dadka guryaha dhisaayo oo ma arta eh, real estate ku jiro guryahay dhisayaan nadaafadooda mas-uuliyaddeeda ha qaateen waxaa ka qabtaano Eh, guddi ganacsaha si fiican ha ula shaqeeyaan wixii cilada weyn annaga diyaarana inaan la shaqeyno mar kastana waa la shaqeynaa maamul aan leenahay whatsapp group aan u samaynay wax kasta waa la shaqeynaa laakiin waxaa la rabaa dadka mas-uuliyad oo inaad qaadatid Aad iyo aad.
wata mas-uuliyadda waxaa la yidhahdaa qof kasta adiga qeybtaa leedahay ka soo bax nin kasta hadduu qeybtuu leeyahay ka soo bax waxba nagama halaawayaan Waa tahay.
wixii dhan qorshee dhan waa noo hagaagaya marka dadkaas waxaa la rabaa in nin kasta mas-uuliyadaada ilaalisid eh, qashinka hortaada yaalla wax ka qabatid haddii sewajku halaysan yahay wax ka qabatid dadaa xataa markay wax dhisanayaan sorry to inaan dadka anigi dad ma magacaabay laakiin waxaan leeyahay dad baaba waxaab jiraba sewajka hortiisa ah inay qashin kusii qufaan Hada- adiga gurigaa dhisaysa qashinkiis intuu maraya haddaad meeshii oo wax mari lahaayeen aad qashin ku quftid oo dhismahaaga intaa wadid oo wax ku daadisid oo siwaj kuu xirmo oo meeshii dhanba block noqoto oo biyihii wasaqdi bannaanku imaadaan maxaad gurigaad dhisaysa maxaa qiimo leeyahay marka waxaan qiimaha guriga waxaa ku daraay inaad nadaafadda ka shaqaysid inaad siwajka ilaalisid inaad waddada ilaalisid inaad maarata markaa ceel qodaysid ood wadada ilaalisid qaar baa ceel baa iska qodanayaan wadadaana waxaa lagu soo daynaa sax waaye wixii la qorshe inaad hataa adiga aad wixii nadaafad ku saabsan aad qayb ka noqotid dad tiim samaysid qarashka aad guriga gelinaysid ay qayb ka ahaato maba ku darsadaanba dadka badankiisa qorshaha oo in nadaafadda waxaas qorshaha ma gashaan marka inay qorshaha ku darsadaan nadaafadda ee, qa- siwejka in waxyaalahaas dhan waxay dowladda qabato waay sax waay adiga wixii aad ka qaban kartid adoo investor ah inaad xisaabta ku darsatid sababtoo ah taas waxay ku keenaysaa sumcadaadii gurigaaga inuu nadiif noqdo meel dadka ay isku haleyn karaa ay noqda ammaankiisu sugmo een, maarata bilicdiisa ay wanaagsan tahay waxyaalahaas dhanaa isbiirsanaya marka waxaan isleeyahay walaalaha annaga oo real estate ku jira sax waaye waa u hambalyaynaynaa shaqada fiican ay hayaan magaca soomaalida ay kor u qaadayaan qo- maalgashiga ay wahdaan waa wax fiican canshuur ay bixiyaan waa wax fiican waxyaalaha kale ee guriga qiimihiisi iyo nadaafadda iyo soomaalida soomaalida hadda waxaa la yidhahdaa dadka qaarkiis waxay leeyihin islii markaa war wasaq baa kaa hor imaanaysa Waa tahay.
meel kasta wasaqaa taal Waa tahay.
sax waaye wasaqda waxay ku timaadaa dowladda hadda tusaale ahaan annaga ka guddi ahaan qorshe waxaan sameynay yusuf yusuf xaaji avenue la yirahdaa first avenue waxaa loo so- meeshaan c b d ga annaga ah, in lagu sameeyo ubaxa lagu beero Sax.
nadaafad la sameeyo la qurxiyo la qurxiyo qurxin ayaa la wadaa taasna qorsheheed hadda waa bilowday waad arki kartaa qeyb ka mid a waa hagaajin ilaa toolofka in la gaarsiiyo nadaafadda laga ilaaliyo laakiin waxaa la rabaa haddii wax kasta dowladda ay qabato ninka guriga watchmanka ah meeshaas kasoo horjeeda hadduusan habeenkii dhihin qashin ha ku daadin meeshii wixii la sameeyey maxay taraysaa waad waxay taraysa ma laha Aad.
sax way dowladda waxay leedahay qeyb anti dumping la yiraahdo waa la hadalnay inay dadkaas qabtaan dadka qashinka daadiyo ay qabtaan meel geeyaan laakiin il il ma, ma ilaalisee laakiin waxaa la rabaa qofka guriga leh haddaan watchmankii kan iyo kan isku xigay kan isku xiga safka ku jira ay wadajir u shaqeeyaan oo ay dhahaan qashin kuma soo daadin kartid Si fiican.
saas ma yeeli kartid ninka guriga lahaana amar ku siiyo qofka habeenka u shaqeeya wax badanaan ka bedeli karnaa xaafadda marka waxay u baahan tahay inaan maarata nin kasta mas-uuliyaddiisu ka soo baxo magaalada qaarkeed markaad marayso sida townka kale aan ka soo qaadno inaad aagada biyahad ka cabtay aad tuurto ilaa meel wad wadanaysaa waad la sugaysaa Waa la sugaysaa.
dadkiina waa baqayaan oo waa cabsanayaan Waa oo cabsanaya, naftooda waa.
ay u baqayaan Saas waa.
maxaad diiday marka dadka Marka- isliina in arrintaasu ay ku Isli- baraarugaan oo ay is- gartaan islii waxaa u diiday dadkiibaa waxaa waaye waxay u arkeen meeshaan meel iska xaafadda annaga waay guriga annaga waay war gurigaaga haddaadan hagaajinin si fiican gurigaaga haddaa hagaajin gurigaaga waa wejigaaga wejigaaga waa inaad ilaalisaa qashan ka ilaalisaa wax walba ka ilaalisaa marka dhowr wejigaaga inuu nadiif ahaado sidaad wejigaa u ilaalinaysa xaafadaada u ilaali Ee, meeshan qashinka loogu talagelay meel kale ha ku tuurin Ee, socodka ninkii ku tuurayn waxaad leedahay meesha qashinka geey marka annaga waxaan leeyahay dad kasta oo xaafadan mase degaan ahaan u joogo mase ganacsi ahaan u joogo mas-uuliyiinta la inka rabay inaad qayb ka noqotaan qashinka meelaha lagu daadinayo siwejka meelaha annaga dowladda waxay qaban lahayd mar walbaba waxaan u taaganahay maalin usbuuc la soo dhaafo oon shir gelin ma laha usbuuc kasta c e o ga tus- tusaale ahaan wiigii hore oo usbuucii lasoo dhaafay shiruu galay maalin walba shir uu galaa wuxuu u galaa maamul nidaamka maarta xaafadda wixii ka qaldan in wax laga saxo laakiin waxay u baahan tahay dadka inay dadki u diyaarsan yihiin Si fiican.
adiga xaafadda tawnka waxaad leed nin baa tawnka markuu caaga bi- caagada biyaha meel kasta ma tuuri karo intee lagu tuuraa waa isagaa welwalow galaya Waa tahay.
asla isagii hadduu imaado caaguu biyaha ka cabo meeshuu rabuu ku tuuraya waa tahay marka waxaan leenahay dadka mas-uuliyaddeeda qaata oo wixii xaafadiina ka shaqeeya xaafadiin horumarkeeda ka shaqeeya nin kasta hadduu wixii mas-uuliyadda uu ka shaqeeyo xaafadda waxay noo noqona meel qiimo leh waa tahay n waxaan hal daqiiqa siinaynaa markaasi maxamed aadan n kadibna waxaan u wareegaynaa oo tobanka daqiiqa inoo soo haray aan fursadda siinaynaa dhegaystayaal inta aan ka gaarhno bal inay su-aalaha ay qabaan ee kala duwan idin soo weydiyaan maxamedow n dowladda ismaamulka nairobi iyo dowladda dhexe labadaba ma kala hadashaan xaafadda isliim maadaama ay ka mid tahay meelaha ugu badan ee dhaqaalaha ugu badan uu ka soo xarooday ee dowladduna canshuuraha ugu badan ka helo in laga sameeyo oo dib waxyaabo tiro badan oo kala duwan loogu soo celiyo si loogu horumariyo kor loogu qaado wadooyinkeeda nadaafadeedii iyo waxyaabaha kale ee muhiimka ee isliim markaasi mudnaanta u leh
walaal horta dowladda waxay ku faraxsan tahay dadka inay soo bixiyeen oo ayaka naftooda magaalada ay dhiseen si fiican ilaase dowladda tii laga rabay waxaa loo qaban layahay dadkii ayaa sharciga sidii la rabay u raaci la waa tahay nin baa guri dhisanaa si fiican eh, dowladda sharcigeeda ma raacay si fiican waxa waxay rahaa baarkinkii gawaarida lahaayeen wadadiyuu soo gelayaa waxyaalo badan marka wixii waxay keeneen inay maaragta wax weyn laga qabani karin laakiin hadda waxaa socdo oo dowladda hoose ka socdo wax la yidhaha rapid response initiative waa tahay r r i loo aqaano waxa waaye dowladdu waxay ku xisaabtantaa shantii sano wax c i d p la yidhaah waa tahay ayay hagaajisaa si fiican oo wixii qabanaysa ka hadlaya shantii sano si fiican laakiin shantan sano gudaheeda waxaa la rabaa marka wax deg deg loo qabani karaa isliim marka waxaana la su-aalay maxaa deg deg laga qabani karaa waa tahay nadaafaddaa ka mid ah waxaa ka mid ah dowladda oo canshuurteedii si fiican u qaadato waxaa ka mid ah guryaha la dhisaa oo sharciga la rabay raaca waxyaalahaasa hadda socdo sod- saddex bilood waa boqol habeene dhexdooda in lagu hagaajiyo la raba si fiican marka waxaan ka codsa markaanay tatii iida ahayd ayaan rabnaa inaan dowladda kala shaqayna dowladda haddaan lala shaqaynin meeshana sharci la-aana ka imaanay sharciga haddaan la raacinna dhibaato badan baa imaanay waa tahay marka sharciga dadka u dan yahay in la raaca waa sharci la dejiyo ama kii diiniga ha noqdo ama kii kaloo lagu dhaqmayo ha noqdo waa wax dadka dantooda loo fiiri Waa tan.
marka tii iida haddaad iska gudubta dhibaato waa imaaday aad baa u mahadsan tahay waa kuu mahad celinaynaa weli star f m ayaad dhegaysanaysaan codka gobolka waqooyi bari mar kale isku soo noqosho wacan oo wanaagsan meel walba oo aad joogtaan iyo si walba ood inoo dhegaysanaysaan star f m codka gobolka waqooyi bari ayaad dhegaysanaysaan waxaadna la socotaan oo aad dhegaysanaysaan barnaamij gaara oo markaasi aan ku soo qaadanay horudhacna ah oo aan ku wareysanayno markaasi mas-uuliyiin ka tirsan guddiga ganacsatada xaafadda isli isli business community waa cumar ibraahim xuseen xogeyaha guddiga ganacsatada xaafadda islii iyo sidoo kale maxamed aadan cismaan madaxa fulinta ee guddiga ganacsatada xaafadda islii oo markaasi marti inoogu ah barnaamijka maanta hadda waxaan u wareegaynaa oon fursadda siinaynaa in aynu dhegaystayaasheenna su-aalaha kala duduwan ee ay qabaan ee qodobkani ku aadan ama ay ganacsatada xaafadda islii ay jecel yihiin inay weydiiyaan inay soo weydiiyaan lambarada kala duduwan ee star f m oo kale ah eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber iyo eber toddoba siddeetan hal eber shan hal eber shan ayaad soo beegsan kartaan qaybna uga soo noqon kartaa barnaamijka markaasi nairobi hal eber shan dhibic sagaal ayaad inaga dhegaysanaysaan mombaaso hal eber saddex dhibic shan ayaad nagala jaan qaadaysaan gaarisa dhadhaab iyo deegaano fara badan oo ismaamulkaasi ka tirsan sagaashan iyo toddoba dhibic xal wajeer iyo habaasweyne iyo deegaano fara badan oo ismaamulka wajeer ka tirsan sagaashan iyo toddoba dhibic saddex mandheera iyo markaasi degmooyinka kale ee ku xiran iyagana waxaad inagala jaan qaadaysaan oo ay ka mid tahay markaasi gobolka liibaan ee dowlad deegaanka soomaalida iyo sidoo kale magaalada beled xaawe ee soomaaliya waxaad inagala jaan qaadaysaan sagaashan iyo toddoba dhibic shan sidoo kale taanariifa iyo masalaani sagaashan iyo toddoba dhibic xal marsabed iyo mooyaale waxaad inagala jaan qaadaysaan siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba isiolowna waxaad inaga dhegaysanaysaan sagaashan iyo laba dhibic shan ayaa saaxiibayaal inaga dhegaysanaysaan dhegeystayaasha ayaan khadka tooska u furi soo dhowow dhegeystaha ugu horreeya magacaaga iyo halkaad ku sugan tahay waa ka xumay dhegeystaha siismaana haleelin mar kale dib u soo beegsa ayaan leenahay si aad qayb inoogala noqoto araahdaada iyo su-aasha aad qabtana aad u soo weydiiso cumar ibraahim xuseen xogeyaha guddiga ganacsatada xaafadda isli iyo maxamed aadan cismaan madaxa fulinta ee guddiga ganacsatada xaafadda isli oo marti inoogu ah maanta barnaamijka markaasi waa barnaamij gaara oo aynu ku wareysanayno soo dhowow dhegeysta magacaaga iyo goobta aad joogto Hello, salaamu calaykum.
waalaikum salam raxmatullah waa ku soo dhoweynayaa magacaaga igu bilow iyo goobta ku sugan tahay Magayga waa Cusmaan Cabdi Cabdi.
haye cusmaan ow su-aal markaasi aad jeceshahay inaad weydiiso oo qusayso aan ka baxsanayn mawduuca ma jirta Waa Vice Chairman Fafi.
waa tahay bis waxaad waxaa ka shaqaysaa markaasi nabadda ayaad jemaan u tahay oo Nabadgelyada, ismaamulka Faafi, Faafi, dowlad deegaanka Jeex faafi Salaam.
ayaa joogtaa ismaamulka gaarisa Ah, Vice Chairman.
ehe soo dhowo su-aashaad weydiin leh Waxaan u u toosin waadayda Kidogo.
ehe
Eh, Garissa Lodge.
ehe Horta waxaa 1982 ilikuwa Lodge Kidogo.
af soomaaliya ku hadal si fiican gaarisaa loojin waxay ahayd nineteen eighty two loojin yar haye
shan shilin baa lagu seexanayaa sariirta waa tahay
maamaa khadiijaa ku xigtay waa tahay oo ee, tolof istreed ah aha waxaa ku xigtay marian lodge waa tahay waxaa ku xigtay guuleed hotel si fiican soo markaas su-aasha u dhaadhac marka guuleed hadda waxaynu qamar mhm guuleed guuleedna waxaa lagu seexanayaa lix shilin labada sariir mhm su-aashaadan raba inaan faano aad weydiiso hadda waxaynu qamar kowda aha hadda iyo eegan ani mid doobaan meesha horta ilaahay baan ku mahadinay aha laba ruux oo soomaali markay ku kulmaan town taska nairobi Aha.
ay ku kulmaan aha waxay isweydiin jireen adi xalay intee seexatay adi xalay intee seexatay waa tahay islii adigana islii mhm
marka aad hadda laba riyaad hadday ku kulmaan laba milyan oo laxaad haye isma arkaayaan mog waa tahay meesha hadda ofiska aad ka hadlaysiin aha k b s buu ahaa ofisya k b s waa tahay markay sidaa tahay horta mid waa horumar ka badan waa ilaahay mahadi waa tahay tambaraanaya maaji bay iska eed biyo fadhi bay iska eed carada hadda ilaa istireex ma meejana toogo Ah.
tahay si fiican meejana toogo la yidhaaho juwaani mhm carada biyo fariis bay iska eed waa tahay su-aal marka ma jirtaa aad jeceshahay inaad weydiiso Marka- mas-uuliyiinta si ay marka- kaagaga jawaabaan adoo soo marka- koobaya si dhegeystayaasha kalena aan fursad u siino markay saa tahay aha waxaa jirta hadda nin wuxuu yidhaahay ayadoo is aqaanin bay wax isku dardartaa soomaalida aad iyo aad saas khasaaraa ku sugan sababta aan markaasi aad oo aad su-aashaasi u leedahay maxay tahay Laba ruux- laba ruux oo isgaran baa wax isku darsan karaa haye laakiin maanta sidii hindiga magaran khasaara ku dhuftay soomaalida iyo kenya aha ee la cararay waad garanaysaa adiga intaad ku dhalatee waa tahay sidii hadday dhacda maxay noqon waa tahay aad baa umahadsantahay su-aashaasi iyaga Teeda kale waxaa jirtaa aha guryahan la gadahay ee kukuye aha waa tahay khadka ka go-ay Een, soo dhawaad waad maqlaysa dhegeystahaasi بسم الله horta dhegeystaha cusmaan waa Faafi salaamaynaa uu joogaa.
faafi uu joogaa biis german odayga waa wax badan oo ka taariikhdii isli iyo wixii hore ayuu Aha.
ahaayaa odayaasha muhiimka ah waa sax waaye Eh, annagana mugta waxaan ka soo qabanay annagoo soo- soo koobayn Aad ayaan yaad.
taariikhda soo Aha, gaabanay si laakiin fiican.
taariikhda isli Way haddii dib dheer loo tahay, wax laga dhaqo, sheekayn karo waa dheer, wax maaha.
laga sheekayn karo waqti gaaban waqti gaaban looga bixi karo maaha ma midda kale uu leeyahay ee, dadkan hadday sidii isli sidii hindiga iyo haddii lasdhaca ka warramo horta wax ganacsi kasta horta khasaare iyo faa'iido waa leeyahay si fiican riskana waa leh qofka haddii uu ganacsi u bareero inuu riskana u bareero waa qasab dadka laakiin waxaan annaga waxaan leenahay boqolkiiba sagaashan horta soomaalida ganacsigeedii is aaminaadaas ku shaqeeya dadka wax isku darsadana ee dad is yaqaano wa Waa tahay.
haddii aqoon gaaban oo dhow ay laheen aniga haddaan tusaalahaan walaalkay wax ku darsan raba asa- aniga haddaan aqoon isaga u lahayn qof kalaan soo weydiina Si fiican.
soomaalina informationka isla markii ay sheer garaysaa marka horta da- waxa da- waa sidii hindiga ay noqon doontaa iyo soomaali teeda saas ay noqon doontaa la dhihi- la dhahay Nah.
maaha waa ganacsi wanaagsan is-aaminaad ku salaysan qoraal ku saqaysan dadka ma- war magaala warqadu ku yaala waa tahay aad baa umahadsan tahay Ah.
dhegeystahan kale aan siinaynaa fursadda soo dhawaad adigana dhegeysta magacaaga iyo halkaa joogto wax yar iga raadla waxyar baan ku korin waa cusmaan carte waa tahay cusmaanow markaasi dhegeystayaasha kale aan fursad siinaynaa maadaama adigu fursadaadii aad heshay oo markaasi su-aashii aad qabtay iyo wixii aad qabtay aad ka dhawaajiso lagaaga jawaabay waxaan jeclahay gebagabadiina aynu kusii siqayno inaan dhegeystayaasha kalena fursadda siino soo dhawo dhegeysta magacaaga halkaa joogto
haa walaal waa bashiir xaaji cabdi oo jooga xagarbeer haye bashiirow soo dhawow waa horta waan salaamaya dhammaantiin iyo siyaarta waan salaamahayaa iyo maarta dhegeystayaasha barqa wanaagsan barqa la mid ah haye adoo su-aashaada soo koobay arrin arrin haa waan soo koobay waqti waa inkastoo ciriin uu yahay ani su-aal kastaan wataaya waxaan dhihi lahaa Mhm.
horta allaha barakeeyo ganacsigii iyo odayaasha horta allaha barakeeyo laakiin waxaan dhihi lahaa niyoo gobolkeena north eastern mandheer iyo wajeer iyo gaaris maxay u keeni lahayiin ganacsigaas horumarka iyo guryahaas baan ku maarta weydiinaya waa tahay aad baa u mahadsantihiin soo dhawo waa su-aal muhiim ah ehe waad maqlaysaa aan fursadda siiya maxamed aadan cismaan inuu su-aashaasi markaasi oo ehe ehe, soo dhawo cumar ibraahim Ma- waxaan horta fursadaas gobolka waqooyi bari maxaa fursadaas loo siin waa horta adduunka meeshii oo ritaan leh amase faa'iido deg deg leh ayaa bini'aadanka uu wax gashtaa annaga dadkoo dhan sooma noodistan ay kasoo jeedaan aad iyo aad ee, guryo waa leeyihiin qof kasta gu- meeshii wax waa ku leeyahay haddana waxaad arkaysaa siduu countiga u bilowday dadka inay maarata maalgashtaan ee, gobolladii ay ka imaadeen wajeer gaaris mandheera weliba hataa hoteelada qaar waxaan dhihi karaa qiimaha lagu seexdo inay ka qaalsin yihiin Nairobi.
Isli- nairobi ka Oh, waa qaalsin yihiin tahay.
marka waxaan leeyahay taasna waa imaan doontaa haddana dadka waa maalgashi ay ku samaystaan laakiin xoogan hadda isli iyo nairobi ka jiro kama jiro xaggaas Waa tahay.
laakiin dadkii hoteeladii waa la dhistay Waa wax tahay.
badan ay sameeyeen horumarkaasna waxaa waaye muqt- muddo kadib Waa tahay.
isbedelka waxaan moogtahay tanba waxay ka bilaabatay waqti ay ka bilaabatay waqti dheer ay soo socotay Waa tahay.
waqtigaas dheer kadib ayay heerkan la gaaray Waa tahay.
taasna waxun baa la gaari doonaa haddana waa bilaabatay sycomty u bilaawdayna maalgashi badanaa ka socda xaaf- mandheera wajeer gaarisa taasna waxaa leeyahay dadkana ha sii maalgashteen waa tahay soddon sakiin marka maxaad markaasi ugu dambayntii kusoo gogweyn lahay waxaan kusoo gebgebayn lahaa horta guddigan ganacsatada islii waa guddi idinka aad leedihiin soomaali ay leedahay midnimadeedii iyo maarata horumarka ganacsi keliya ee ka shaqeeya inaan maarata isku xirnaano midnimada annaga aan xoojino meel kasta aan joogno taas ayaa horta hal- maarata dhab- lafdhabar u ah haddaan midaysannahay wax walba dowladdana waa ka heli karnaa annagana horumarka annaga midnimadaasu ku xiran Waa yahay tahay.
marka waxaan leeyahay inaan isku xirnaano midnimadaa naga xoojino ganacsiga qof kastoo maamul kastoo meel kasta ka jira oo soomaali oo meel kastana ka jira oo hadday tahay go- wajeer hadday tahay gaarisa inay isku xirmaan waa tahay aad baa umahadsan tahay aan siiya markana kelmadiisa ugu dambaysa ee gabagabada ah maadaama waqti uu inagu dhacay maxamed aadan isma- ism- waa maxamed aadan cismaan madaxa fulinta soo dhawow adigana maxaad kusoo gogweyn lahay soddon ilbils Eh, waxaan jeclaan lahay inayd ogeysiiyaa eh, maamulayaasha ama maalgeliyaasha eh, moolasha iyo becsharada yaryar in ay diiwaangelisa ka socda xafiiska ay soo si diiwaangeliyaan fiican lacagtan waa shan boqol si fiican marka khaasatan du- eh, dukaamaha hoose oo yaryar dadka leh lacagta shanta boqol hala baxeele sifa ma aragtay ayakana ay ugu xubnaha ugu mid ugu noqdaan Eh, midda kale waxa weeye inay arrintaanay tahay noom haboon tahay oo walajir looga shaqayni kara in la ogaado oo marka aan walajir u wada shaqayno insha allah
aad baa umahadsan tahay intaasi ayaan saaxiibayaal kusoo gabagabeynayaa barnaamij gaara oo markaasi ay marti inoogu ahaayeen cumar ibraahim xuseen xogayaha guddiga ganacsatada xaafadda isli iyo sidoo kale maxamed aadan cismaan madaxa fulinta ee guddiga ganacsatada xaafadda isli barnaamijkani waxaa iga xusuusinaya inaad dhegaysan doontaan oo aad maqli doontaan maalin walba oo isniin ah aadna ku dhegaysan doontaan barnaamijka madasha oo uu noqon doono barnaamij gaara oo guddiga ganacsatada markaasi su-aalo fara badan oo kala duwan oo qodobkani ku aadan iyo howlaha ay qabtaan iyo shaqooyinkooda wax lagaga weydiin doono anigoo yuusuf gaasa idiin xidhiidhinayay waana u mahad celinaya martida qiimiga badan inta aan ku kulmi doono barnaamijkan kii saxiga nabade Thank you.